warar ku salaysan xaqiiqada kala soco star f m codka gobolka waqooyi bari
bismillahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal qodobadan wararka idinkugu hayno waxaa ka mid ah dowladda oo maanta bilaabaysa dhallinyarada oo laga tallaalayo cudurka covid sagaal iyo toban mid ka mid ah waxgaradka bandheera oo senatarka ismaamul goboleedka kiambuu raaligelin ka dalbaday iyo lix ka mida kuraasta aqalka hoose ee soomaaliya oo doorashadooda lagu wado inay maantii ka dhacdo magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya subax wanaagsan dhegaystayaal intaasi ah maqasheen waa qaar ka mida qodobada wararkayga ugu waaweyn waa subaxnimo talaado taariikhdan ay ku beeganta saddexiyo labaatanka bisha kooiyo tobnaad ee nofembar labada kun iyo kooiyo labaatanka kusoo dhawaada qodobadaasi iyo kuwo kaloo faahfaahsan ugaas cismaan raqiis oo ka mid ah waxgaradka ismaamulka mandheera ayaa cambaareeyay hadal dhowaan uu jeediyey senatarka dowla deegaanka kiambu kimani watomangani kaasi oo uu ku sheegay in arrimaha la xiriira waa waxyaabaha ayagu ka jira xaafadda isli ee magaalada nairobi ay jiraan arrimo fududeynaya oo sidoo kale ay ka mid tahay in hub lagu dhex iibsado oo lacago lagu kala siiyo waxa uu senatarku sidoo kale dalbaday in uu waa uu ka dalbaday inuu hadalkaasi raaligelin uu ka bixiyo ama uu soo bandhigo caddayn si aynan uga dhalan ficilo ay dhibaato ka soo gaari karto dadweynaha waxaan idaacad usoo booqday maanta arrin yar oo maaragtay taabatay oo taabanayso soomaali guud ayaan maaragtay u imaaday inaan ka hadlo arrintaas oo ka mid ah arrin ku dhawaajiyey nin senator oo laga soo doortay waddanka kenya gudihiisa oo uu yidhi islii qoryaala ku duugan ama qoryaal lagu gadaa uu yidhi warkaas waan ka xunnahay waan cambaaraynaynaa si xunan u cambaaraynaynaa warkaas war fiican maaha haddaana soomaaliya ku nool gobolka waqooyi bari warna anfaha maaha arrintaas waxaa sumcadda soomaaliya dhib u geysanaysaa macquul maaha arrintaas inaan qaadanno maaha inaan cambaarin meel aan joognoba waayo ninkaas waxaan rabnaa inuu taas caddeyn aas keeno sidii sheegay embigan iyo yuusuf embi kamakunju sheegay saas u sheegay inaas hadda caddeyn ninkaas maxkamad aan geyno waayo arrin birin wax kale la sheegi doonaa qayb anaga wadani baan nahay sidaasa wadani baan wadani nahay nagama xeego kenya inaas sumcad hun naga sheego oo maarata waxaan jir naga sheego arrintaas waan ka xunnahay waan cambaareynaa arrintaas waxaan rabnaa senatarkaas inuu hadda degdeg raalligin ka bixiyo ama caddeyn isla yimaado haddii isla yimaan waayne inaan maxkamad geyn ku diyaar garoobo asalamu alaikum warahmatullahi barakatu
maalinkii axaddii ayay ahayd markii ay sidoo kale xildhibaanka deegaanka kamakunji yuusuf xasan cabdi barasaafka ismaamulka mombaasa cali xasan jooho senatarka gaarisa cabdulqaadir maxamed yuusuf iyo wakiilka haweenka ismaamulka wajeer faaduma geedi ay si wadajira u cambaareeyeen hadalka senatarka kiambu iyaga oo sidoo kale ka dalbaday inuu raaligelin bixiyo haddii kalena maxkamadda ay la tiigsan doonaan waxay sheegeen in xaafadda islii aynan abni darro ka jirin oo hadalka senatarka uu ka turjumayo afkaarta shaqsiyad ahaaneed ee aanan jeclaysan horumarka dhanka ganacsiga ee xaafadda ay ku tallaabsatay waxaan u nimid inaan ka hadalno nin oo war xun ka sheegay xaafaddan islii ninkaasi waxaa la yidhaahdaa senata waa matangi waa senatarka kiyambu daraato asagoo idaacadda ka hadlaya tv-ga citizen wuxuu yidhi xaafadda islii bunduqa tuugada waddanka lagu dilo ayaa laga iibsadaa halkii buntuqna kun shilin buu joogaa markaasi ninkaasi waa beenaale annagu dulmi ma rabno islina wax buntuqoo lagu iibiye ma aha ma jirto dadka muslimka ee isli iyo soomaalidana nabad bay ku nool yihiin dowladda ay ku dhex nool yihiinna way taageersan yihiin ninkaasi beenta uu sheegayso inaannaha diidna ma aha ma diidnaa ma cambaaraynaa dulmi annagu ma ogolin waddankana waan u wada siman nahay oo dad siman baan nahay
Huwezi kamwe kujaribu kudhulumu wa Kenya ambao wako kwa nchi yao, si ndio? Mimi najua ICD imechangia kiuchumi hatari kubwa katika taifa letu.
waxaa laga bilaabo maanta la gudagelayaa in tallaalka ka dhanka ah cudurka covid sagaal iyo toban gaar ahaan nooca loo yaqaano visa la siiyo dhalinyarada ay da-dooda u dhaxayso shan iyo toban ilaa sideed iyo toban sano jir waxaa ka faa-iideysanaya qiyaastii shan dhibic toddobo milyan oo qof madaxa guddiga ay dowladda dhexe u xil saartay qaybinta daawooyinka covid sagaal iyo toban dor willis akhwaale ayaa waxa uu sheegay in da-yartaha aan la siin doonin noocyada kale ee tallaalka arrintan ayaa timid kadib markii guddiga daawooyinka iyo ka hortaga waxyaabaha sunta ah ee dalka uu arrinkan ansixiyey waxa uu qorshuhu yahay in ilaa iyo afar milyan oo daawooyinka tallaalka ah la gaarsiiyo dhalinyarada qaangaaraya kenyaanka ayaa waxaa lagu booriyey inay sii wadaan u hogaamsamka tallaabooyinka lagu xakamaynayo faafitaanka caabuqa corona sida qaadashada afxirka kala fogaanshaha gacmo dhaqashada iyadoo sidoo kalena la isticmaalayo gacmo nadiifyaha hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa ku talisay in tallaalka visa la siin karo wixii waa dadka ay da-dooda laba iyo toban sano ka weyn tahay
wararka gudaha soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyey ee ka dhaca caalamka ka dhegayso star f m
maanta ayaa waxaa lagu wadaa in magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya lagu qabto doorashada toddoba kursi oo ka mid ah xubnaha aqalka hoose ee golaha shacbiga baarlamaanka federaalk soomaaliya gobolada waqooyi kasoo galaya guddiga maamulaya doorashooyinka gobolada waqooyi ayaa shalay soo gabagabeeyey diiwaangelinta musharaxiinta kuraasta golaha shacbiga ee doorashadooda ay qorsheysan tahay musharaxiinta golaha shacbiga ee gobolada waqooyi oo maanta doorashada ka qeyb qaadanaya ama doorashadooda muqdisho ka dhacaysa ayaa waxaa ka mid ah wasiirkii hore ee wasaaradda warfaafinta soomaaliya maxamed cabdi xayir maareeye iyo xubno kale afhayeenka guddiga doorashooyinka heer federaal axmed safiino ayaa waxa uu sheegay in boqol iyo kow ergo oo ka mid a ergada doorashada ay dooranayaan min labo ilaa iyo saddex kursi taasina ay fududeynayso in kuraasta gobolada waqooyi ee golaha shacabka doorashadooda dhowaan amaba deg deg lagu soo gabagabeeyo sidoo kale wuxuu sheegay in maalmaha soo socda deegaanada maamul goboleedyada gaar ahaan galmudug iyo koonfur galbeed ay ka dhacayso doorashada xildhibaanada golaha shacbiga isagoo maamulada kalena ugu baaqay inay bilaabaan afhayeenka guddiga doorashooyinka soomaaliya ayaa rajo ka muujiyay in labaatan iyo afarta bisha diseembar lasoo gabagabeyn doono doorashada golaha shacbiga kowdii bishan ayaa waxaa muqdisho lagu qabtay doorashada labadii kursi ee ugu horeysay golaha shacbiga kuwaasi oo deegaan doorashadoodu tahay gobolada waqooyi waxaana la filayaa in dhowaan ay bilaabato doorashada kale dhanka kale qaar ka mida odayaasha dhaqanka iyo xubnaha musharaxiinta ee u taagan kuraasta waa kursiga uu lambarkiisiiyo laba boqol soddon iyo saddex ayaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya mahdi guuleed ku eedeeyey in uu faragelin ku hayo doorashada xildhibaanada gobolada waqooyi iyo ergadooda musharaxiintu waa kuwa garabkayga fadhiya waayo shahaadooyinkiina iyagoo sita ayay garabkayga fadhiyaan ilaa hadda ergada ayay dooranaysa ma garanayaan cuqaashi u soo qori leed waa kuwan jooga hareerahayga fadhiya lama garan karo cidda ergada dooranaysa waayo waxaa la leeyahay erga aan la garanayn uu wato mahdi maxamed guuleed iyo dadka wax la wadaa ayaa dooranaysaa la leeyahay dadkaasuna dadaanu shaqo isku leenay maa haddaanu nahay beesha carab ma taqaanid beentee runta barashadeeday bala kaa hor joogtaa mana tihid mas-uulkii madaxweynaheenna sharafta leh mustambeedka u noqon lahaa arrintaas waxaanu cod dheer u gaadhsiinaynaa dadka soomaaliyeed madaxweynaheenna sharafta leh ra-iisul wasaaraheenna waxaanu leenahay arrintaa waa si toosa inuu hawsha u soo fargeliyo wax loo dulqaadan kara maaha waxa weeyaan anigu labadan meel sheegaya isku reerkaan kelmad umaa loodhan lahaa kuraas baan leediina kuraastiina ka taliya waa inta wanaagu jiro kuraastiina haddaa ka tali weydaan oo dee kuwayga dee aad noqoto inaad dee inaad dee saa doontaan ka yeeshaan iyo cidaad doonaysaan inaad keentaan waxay la tahay ceebun baad ka qaadi doontaan inaanu ka hadalno cadaalad daro iyo xaqdaro iyo dulmi lagu hayo beesha arab baaqan waxaanu u diraynaa dhammaan ciddii qusaysoo dhan ugu horeeya ra-iisul wasaaraha dalka ay ugu horeeyaan gudiyada doorashooyinka komishanka siidka iyo federaalka ay ugu horeeyaan cid walba oo shaqo ku leh oo doorasho khilaafaadka qolada la taliyaasha maarata ra-isul wasaaraha xafiiska ra-isul wasaaraha ee doorashada kala taliya cid walba ay qisayso iyo xafiiska ra-isul wasaare ku-xigeenka mahdi oo ah ninka aanu ka cabanayno ninka isaga inaadarki biixi ay waxaan kurkuraastayda rabaan ee boobaan halkayga lama jibin karo maanta idinkama yeelayno ma yeelayno doorasho musuq maasuq iyo booba waa inaa la siiyaa li saxa oo ergadayda timeline la siiyaan ku tartamo timeline ma ku diyaargarooba la siiyaa cidna ka bari maayo qofka muujiye ficilkiisa iyo wuxuu qabana maaha daciifnimo ee waxa weeye raganimo iyo qofnimo weeye waxaad qabtid qofka muujisan karaa soo bandhigi karaa baa wadankana wax sixi kara anigu waa soo dhiidhiinay wadanka inaan wax ka qabanaan doonaynay midnimadiisina dib usoo celinaan doonaynay inaan wax ka qayb waxaan doonaynay badbaadino ergada reerku saddex kursi ayaa waxa la wax lagu dooranaya boqol iyo kow saddex kursi baa boqol iyo kow lagu dooranaya kuraasta qaar waxaan ognay dadkii labaatanka sano ku fadhiyey in la yidhi wax ergaa ma soo qoran kartaan wax ergaa ma soo qoran kartaan waa soo gelaysaan waa gacantaa laydin taagaya qofku siduu u garanaya qofka u codaynaya qofkani siduu berri qofkii u codeeyey ula xisaabtami karaa qofkani siduu berri kalsoonida intaa lagu qaadan karaa ilan qofka codka isiinaya ammaanu dusheeda saaraya laakiin qof aanan garanaynin qof aanan garanaynin qofuu yahay iyo cid keentay iyo cid ka dambaysa xaq waxaan u leeyahay in ergada qaybteeda la siiyo taa haddaan waayo xaq waxaan u leeyahay haddaan xitaa taa waayo xaq waxaan u leeyahay in ergada lay sheego oo la yidhahdo waa hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel oo aan ka loobin garaysto ka kaamin garaysto ku qanciyo ah ahdaafteeda iyo wixii aan kusoo kordhinayo wixii aan u qabanayo laakiin in la qariyo marnaba ma yeelayno waxaanoo kale aanan yeelaynin in kuraasta inama yararoo xildhibaanahay kuraasta arab ay ka taliyaan
dhanka kalena guddiga doorashooyinka ee maamul goboleedka galmudug ayaa lagu wadaa in maanta ay soo gabagabeeyaan diiwaangelinta xubnaha musharaxiinta ah ee u taagan shan kursi oo deegaanada maamulkaasi lagu wado in maalmaha soo aadan ay doorashadoodu ka dhacdo magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug wasiira dowlaha arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee dowladda soomaaliya belel maxamed cismaan ayaa qaabilay muqdishona ku qaabilay safiirka jamhuuriyadda shiinaha ee soomaaliya labada mas-uul ayaa waxay ka wada hadleen xoojinta xiriirka ee iskaashiga ka dhexeeya labada dal iyo sidoo kale waxyaabaha lagu xoojin karo xiriirkooda ee dhanka horumarka ah intii lagu guda jiray kulankaasi ayaa looga hadlay sara u qaadida iskaashiga labageysoodka ah ee soomaaliya iyo shiinaha dardargelinta dhinacyada weliba gaar ahaan si gaar ana adanaha guud iyo sidoo kale himilooyinka labada dal iyadoo ay qeyb ka tahay in labada dal ee saaxiibada ah ay sidoo kale ay wada falanqeeyeen xaaladihii ugu dambeeyey ee gobolka iyo dunida ee iyagu taabanayay danaha guud dowladda shiinaha ayaa waxa ay ka mid tahay dalalka soomaaliya taageera waxaana dhowr jeer shiinuhu uu soomaaliya soo gaarsiiyey daawooyinka loogu talagalay la tacaalidda cudurka covid sagaal iyo toban iyo taageerooyin kale waxaana sidoo kale mas-uuliyiinta ay sheegeen in ay sii ambaqaadayaan xiriirka ka dhexeeya iyo waxyaabaha ay wadaagaan ugu dambeyntii ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya abiy axmed ayaa waxa uu wacad ku marayay in uu laga bilaabo maantay ee furinta hore ee ka gelayo dagaalka ciidamada difaaca wadankaasi ay kula jiraan kooxda t p l f ee gobolka waqooyi tigrey habiy ayaa waxa uu arinkan shaaca kaga qaaday bayaan uu gelinkii dambe ee shalay dhigay bartiisa twitter-ka waxa uu dadweynaha dalkaasi ugu baaqay in ay difaacaan wadankooda tani ayaa imaaneysa iyadoo dhowaan xogayaha arrimaha dibadda ee mareykanka antony blinken uu dhinacyada ku dagaalamaya etoobiya kula teliyay inay heshiiyaan dagaalkan oo socday tan iyo bishii kooiyo tobnaad ee sanadkii hore ayaa waxaa ka dhalatay xaalad bini-aadanimo aan wanaagsanayn